faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooron wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo gaaray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug weerar hoobiyaala lagu qaaday saldhig ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin degmada garbahaara ee gobolka gado dowladda soomaaliya oo sheegtay in weerar lagu diray saraakiil ka tirsan al-shabaab ay ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo la kulmay odayaasha beesha mudlood faahfaahinno ka soo baxaya ciidamada danab oo howlgal ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka mudug iyo faransiiskii qaramada midoobay oo qabanaya shir qaaraan loogu aruunayo bayruud intaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu door karoon warka subax ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo axaada taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha sideedaad sanada labaatan labaatan warka waxaa soo saaray idinla socodsiinaya anigoo ashar waarke maxamed maxamuud waxaa dhanka farsamada iga saaciidaya liibaan yare iminkii haatanna ku soo dhowaada warkii oo fidsan weerar hoobiyaal ayaa lagu soo waramayaa in lagu qaaday saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmada garbahaare ee gobolka gado xubno la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ayaa waxay xalay weerar hoobiyaala ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda soomaaliya ay ku leeyihiin degmada garbahare ee gobolka gado dadku nool degmadaasi qaarkood ayaa waxay sheegeen inay maqlayeen dhowr hoobiye oo ku soo dhacaya saldhigga ciidamada garbaharey iyo daafaheeda hase yeeshee aysan caddayn karin khasaaraha ka dhashay maadaama xilli habeena ay ahayd arrintaasi dadka ku nool degmada garbahare ayaa sidoo kale waxay sheegeen ciidamada dowladda ay dhankooda tiro hoobiyaala ay ugu jawaabeen xubnaha al-shabaab ee weerarka hoobiyaasha ku soo qaaday afhayeenka maamulka gobolka gado cali jubba ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday xerada ciidamada dowladda ee garbahare iyo kuwii habeen hore lagu qaaday luuq iyo dowlow ay ka weyn tahay ay ka weyntahay al-shabaab islamarkaana ay jiraan gacmo kale oo ku lugle arrimahaasi wararka ugu dambeeyey ee saakaanu ka helayna degmada garbahare ayaa waxay sheegayeen ciidamada dowladda ay duleedka degmadaasi ka wadaan howlgal kala duwan oo ay ku baadagoobayaan xubno ka tirsan al-shabaab ee weerarka hoobiyaasha ku soo qaaday degmada garbahare weerarka ay xubnaha ka tirsan al-shabaab xalay ku qaadeen degmada garbahare ee xarunta gobolka gado ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli habeenka habeen ka hor al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda ee degmada luuq iyo doolow madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee cabdicasiis lafta garan ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka beesha muduloode madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaren ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho ee caasimada dalka ku qaabilay odayaasha beesha mudulood oo xalay uu salaan iyo kamaad celin kaga qaybgalay shirkii beesha mudulood madaxweynahaasi uu gudbiyey kulanka ayaa waxaa looga hadlayay qaabka wanaagsanaa ee shirka u socday iyo siduu kaga soo qaybgelay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagaren oo ka mid ahaa madaxdii shirka lagu casimay isagoo khudbad ka jeediyey shirweynaha beesha muduleed ee dhowaan muqdisho lagu soo gabagabeeyey waxaa sidoo kale kulanka xalay qeyb ka ahaa odayaasha dhaqanka maamulka koonfur galbeed wafdi ka socda dowladda soomaaliya ayaa gaaray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wafdi uu hogaaminaya wasiirka cadaaladda iyo garsoorka xukuumadda soomaaliya abukaate xasan xuseen xaaji oo ay weeliyeen siihayaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda brofeor cabdulaahi sheekh cali khalooco ayaa gaaray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wafdiga ayaa garoonka okaasha kusoo dhoweeyeen wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka galmudug maamulka gobolka ka degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana markii ah ay ka soo degeen kadib loo gudbiyey xarunta maamulka cabdiraxmaan maxamed axmed ku-xigeenka duqa magaalada gaalkacyo ayaa sheegay wasaaradda cadaaladda soomaaliya ay uga mahad celinayaan qorshaha ay ku dhisayso xabsi weyn oo laga hirgelinayo gaalkacyo kaasuu sheegay inay baahi weyn u qabaan siihayaha wasiirka cadaaladda iyo garsoorka xukuumadda soomaaliya abukaate xasan xuseen xaaji ayaa ka mahad celiyey sida diirana loogu soo dhoweeyey gaalkacyo wuxuuna intaa ku daray in muddada ay joogaan gaalkacyo ay kulan la qaadan doonaan madaxda galmudug iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gobolka muduga ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaar ahaana ciidamada danab ayaa howlgal qorshaysan ka fuliyay deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug saacadihii lasoo dhaafay ciidamada danab ayaa howlgal amniga lagu xaqiijinaya waxay ka fuliyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka mudug ciidanka ayaa si gaara waxay howlgalladan oo ammaanka lagu xaqiijinayo ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada hobyo oo ka tirsan gobolka mudug ee maamul goboleedka galmudug saraakiisha ciidamada oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in howlgalkan kaga gol lahaayeen sidii ay u sugi lahaayeen ammaanka deegaanadaasi waa ammaanka deegaanada hoos yimaada degmada hobyo waxayna sheegeen inay la dagaalamayaan dagaalamayaasha al-shabaab oo sida ay sheegeen deegaankaasi weeraro ku soo qaada ciidanka ayaa sida la sheegay waxay ka soo ruqaansadeen saldhigga ciidamada danab ay ku leeyihiin magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug si kastaba saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa waxay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgalka noocan ah ay ku sugayaan ammaanka deegaanada maamulka galmudug ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaana ciidamada danab ay howlgal ka sameeyaan koonfurta gobolka mudug taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya cabdi xasan ayaa xilkii ka qaaday taliyihii laanta ilaalada canshuuraha ciidanka booliiska soomaaliya cabdulaahi xasan bariise jenaraal cabdirasaaq afgaduud ayaa loo magacaabay taliyaha qeybta ilaalinta canshuuraha ciidanka booliiska soomaaliyeed afguduud ayaa horey u soo noqday taliyaha ciidanka booliiska maamulka puntland taliyaha ciidanka booliiska ayaa wada maalmihii lasoo dhaafay isbedelo uu ku sameynayay taliska ciidanka booliiska soomaaliya halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamkao dhan aad nagala jaanqaadaan barta aanu ku leenahay internetka ee w w radio cadaada com magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudugna waxaad naga dhegaysanaysaan muujada efmka dherkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic siddeed waa siddeetan iyo siddeed dhibic cibir magahertisa
maanta waxa waaye laba munaasabadood ay isugu jirtaa ama ee, guud ahaan waxaan ka hadlaynaa ee, caqabadihii iyo intii aan ku guda jirnay
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in weerar lagu dilay saraakiil ay ka sameeyeen gobolka shabeellada hoose ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa la sheegay in weerar ku qaadeen deegaanka shaam gare oo hoos taga degmada awdhiigle ee gobolka shabeellada hoose halkaas ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab saraakiisha horkacaysay weerarka ciidamada dowladda ku qaadeen deegaanka shaamgare ayaa waxay warbaahinta u sheegeen weerarkaasi ku dileen lix iyo toban xubnood oo laba ka mid a ay yihiin saraakiisha al-shabaab sidoo kale saraakiisha waxay sheegeen inay weli howlgalkaasi ka sii wadi doonaan deegaanada hoos yimaada degmada awdhiigle si ay uga hortagaan weerarada al-shabaab ay mararka qaar ku qaadaan saldhigyada ciidamada dowladda ee awdhiigle ciidamada dowladda ayaa mararka qaar waxay howlgallo ka fuliyaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada hoose hase yeeshee ayay mararka qaar weeraro kala kulmaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab al-shabaab weli kama hadlin dagaalka ka dhacay duleedka deegaanka awdhigle gobolka shabeellada hoose mana jirto ilo madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashada dowladda soomaaliya ee ku aadan inay ku dileen lix iyo toban xubnood oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab dagaal ka dhacay deegaanka shaamgare oo iyadu hoos tagta degmada awdhigle gobolka shabeellada hoose weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subax ee raadiyaha cadaado iminkana akhbaaraadka dibadda faransiiska iyo qaramada midoobay ayaa qabanaya shir qaaraan loogu aruurinayo waddanka lubnaan gaar ahaan magaalada bayruud qaraxi weynaah ee baabi'iyey magaalo madaxda lubnaan salaasadii kadib ayaa maanta oo axada ay hogaamiyaasha dunida qabanayaan shir ay qaaraan ugu aruurinayaan magaalada bayruud kulankan oo loo adeegsan doono maqal iyo muuqaal internetka ayaa waxaa qabanqaabiyey faransiiska iyo qaramada midoobay wuxuuna qabsoomi doonaa labada duhurnimo wakhtiga lubnaan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu ka qaybgeli doono shirkaasi saraakiisha waxay ku qiyaaseen in qaraxa ka dhashay baqaar ay yaalaan laba kun oo tan oo maadada nit- nitrada uu dhaliyey khasaare dhan shan iyo toban bilyan oo dollar qaraxaas waxaa ku naf waayay ugu yaraan boqol konton iyo siddeed qof halka shan kun oo qofna ay ku dhaawacmeen halka ilaa saddex boqol oo kun oo kalena ay kuri- ku gubri- guryobeeleen sabtidii ayaa dhowr kun oo qof oo oo iskugu soo baxay dariiqyada magaalada oo ay booliisku u adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiisa ay isku dhaceen mudaharaadayaashuna ay shiid harka kaga dhigeen booliiska waxayna dadka mudaharaadayay galeen oo qabsadeen xarumaha xarumo wasaaradaha ay lahaayeen ra-iisul wasaaraha lubnaan xasan diyaab ayaa khudbad uu telefishinka ka jeediyey ku sheegay inuu dalban doono in dalka laga qabto doorashooyin wakhtigooda ka soo hormara si xal loogu helo xiisadda ka taagan arrintaas ayaa laga wada hadli doonaa shirka golaha wasiirada ee isniinta dhici doona qaraxa ka hor lubnaan waxaa markii horeba ka taagnaa dhibaatooyin dhaqaale wuxuuna sidoo kale dalka la tacaalayay wax ka qabashada safmarka corona mudaharaadyo dowladda looga soo horjeedo ayaa bilaabmay bishii oktoobar ee kal hore waxaana sababta u ahaa duruufo maaliyadeed oo dalkaasi ka jiray oo hoosu dhac iyo hoos u dhaca lacagta dalkaasi warkii subax dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka waxaa la socodsiinaya idiina soo saareen ugaashar maarke maxamed maxamuud waxaa ii farsameynayay liibaan yare intaan warkan warka xiga ku kulmi doona ammaana allah
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo radio cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa radio cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa radio cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan